bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeennimo idaacadda dalsar qodobada warkeena habeennimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah waxa maleeshooyina gadoodsan ayaa xirtay buundada liiqliiqata ee dhex marta degmada beledweyne xarunta gobolka hiiraan wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya ayaa sheegtay in odayaasha dhaqanku ay kala tashanayso sidii loola dagaalami lahaa dagaalamayaasha al-shabaab gudoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya ayaa waxa uu khudbad dhinacyo badan taabanaysa uu ka jeeday shirkii gudoomiyaasha baarlamaanada qaaradda afrika faafaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa isku horimaada laba maleesho hubaysan maanta ku dhex maray eeraboorka degmada laascanood ee xarunta gobolka sool akhbaaradka dibaddana waxaad ku daawan doontaan kooxda t b l f ayaa sheegtay inay gacantay ku dhigtay degaano horlow ku yaala deegaanka amxaarada
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
taasi waxaana qodobadani wararka ugu waaweynaa dhegeystaal kusoo dhawaada warkaa faahfaahsan kooxo maleeshooyin hubaysan ayaa xirtay bundada liiqliiqa ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan arrintan ayaa timid kadib markii nin ka mid ah darwallada xamuulka qaada lagu dilay bundada liiqliiqato ee degmada beledweyne xarunta gobolka hiiraan maleeshooyinku heyba ninka la dila ayaa durbadiiba yimid deegaankaasi ee degma buundada liiqliiqato ee magaalada beledweyne islamarkaana joojiyay socodkii dhaqdhaqaaqii gaadiidka ee dadka ee degmada magaalada beledweyne buundada ku taala ee liiqliiqato maamulka gobolka ikan degmada ayaa si dhaba uga hadlay gadoodka ciidamadan ay sameeyeen kadib markii dambena ay ku guulaysteen in wixii maleeshooyinka ah laga qaado buundada liiqliiqato oo ah buundada isla socodka halbowlaaw ah dadkii gaadiidka degmada beledweyne xarunta gobolka hiiraan bahan markii ugu horreysay dilal sidaan oo kale ah oo hanooyin qabiil ah ay ka dhacaan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in odayaasha dhaqanku ay kala tashanaysa sidii dagaal loo qaadi lahaa dagaalamayaasha al-shabaab wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqiih ayaa sheegay in ay wadaan arrimo ku saabsan sidii odayaasha dhaqanka soomaaliyeed loogala tashan lahaa dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab oo sida hadalka u dhigay wasiir fiqi kulankan waxaa ujeedkiisu ahaa dhibaato ummaddan la noolayd shan iyo toban sano oo ay la harsan waayeen oo saamaysay min dowlad madaxweyne ilaa qofka shacabka jidka ku ganacsanaya ama jidka socda noloshoodii riska gelisa dal dhan oo soomaaliya la yidhaahdo ka dhigtay meel argagixisadu ay hew ka dhigato loo soo hijroodo oo dadka caalamiga ah oo dembiyada soo gala oo ama raba inay waxlaayaan ay ku shabaaxaan ummadda soomaaliyeed oo ku dhiig bartaan sida loo shabaaxo oo loo toogta barto ilmo ka yimid carab ama kuwo ka yimid yurub ama kuwo afrika ka yimid meel ay usoo shabaax doontaan meel mujrimiintu argagixisada caalamiga ahi ay hoy ka dhigato ka dhigtay musiibada noocaas oo ummadoo dhan wada haysata ayaa wasaaradda arrimaha guduhu waxay ahayd hadafkeedu inay ka talageliso dadka dhibtoonaya oo dhibaatadu ay gaarayso in laga talageliyo qaabka laysaga qabanayo dowladdu runtii dee annagoo hadda midaanan ku jirnaa mas-uulna ka nahay wartufoolyaha naloo dhiibay waxaa wasaaradii arrimaha gudahana waana wasaaradda arrimaha guduhu waxaa qorshe ugu jira oo ujeedku uu yahay in bulshada qaybaheeda laga talageliyo dhibaatadan sidii laysaga qaadi lahaa kulankuna runtii kulan guulaystay uu ahaa runtii waana bogaadinaya odayaasha dhaqanka soomaaliyeed waa xeerbeegtadii dadka dhimanaya mid aysan tacsidooda ka qaybgelin ma jirto ayagana waa la dilaa go-aanadana bulshadana dadka gaaro weeye go-aankii dowladda haddii dowladda ay go-aansatay in dagaal la galo oo argagixisada dalka laga xoreeyo go-aan bulshaa loo baahdo go-aanka bulshadana saldhig waxaa odayaasha dhaqanka kulankaas sidaasu daaraa runtii dee ujeedadii iyo hadafkii laga lahaana waan gaarnay waana kulamadu way soconayaan intaan keliya maaha kuwa ka waaweyn baa soo socda
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi ayuu kaasi ahaa oo isagu la hadlayay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ujeedkuna uu yahay wasaaraddu u sheegay sidii looga talagelin lahaa qaabka loola dagaalamayla dagaalamayaasha al-shabaab oo sida hadalka odayaasha uu sheegay wasiir fiqi gudoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya ayaa waxa uu khudbad dhinacyo badan taabanaysa uu ka jeediyey shirkii madaxda baarlamaanada afrika ee ka dhacay dalka south africa sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madow gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya maalmaha ku sugnaa dalka south africa islamarkaana ka qeybgelayay kulanka madaxda wadamada qaaradda afrika baarlamaanadu islamarkaana looga hadlayay iskaashiga u dhexeeya madaxda baarlamaanada afrika iyo sidii loo dardargelin laha howlayaha horyaala baarlamaanada afrika gudoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo kulankaasi khudbad dhinacyo badan taabana iska jeediyey ayaa yidhi
jamhuuriyatu junuuba ifriqiya qiyaadatan wa shacban calaa xusni alistiqbaali wa karimi adiyaafa asxaabu almacaali wasacaada talaqidu qimatuna taxta shicaari caami taqdiya tacziizu alqudrati cala alsumuudi waltaqdiyati waalamni alghadaa'i fi alghaarati alifriqiya tacziizu aqdiyati alzaraaciya وأنظمة الحماية الصحية والاجتماعية لتسريع تنمية رئيس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي أيها السادة في هذا اليوم وكما لا يخفى عليكم فإن هذا المؤتمر في هذا ما يشهده العالم وخاصة قارة الإفريقية فالتغيير المناخي وارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والفيضانات المدمرة للمحاصيل الزراعية والآفات التي تصيب الزرع وتلوث مسادير المياه والجفاف المتكرر وتدهور جودة التربة وتصحر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية خلفت عواقبه اقتصاديا واجتماعيا وقيمة أثقلت على عاتق الأمن الغذائي لشعوبنا ومما زاد الأوضاع سوءا الضربات السياسية المعقدة والصراعات المسلحة والانتشار الجماعة الإرهابية في بعض المناطق كل هذا أدى إلى خطرة المجاعة الذي يهدد العديد من مناطق في الغارة أيها الإخوة والأخوات على مستوى الصومالي نواجه وبشكل شبه دائم آثار المشكلات التي نجمت عن بعض هذه المشاكل آنفة الذكر لذا جمهورية الصومال تدرك مدى أهمية التعاون على المستوى على المستوى القارة الإفريقية لمواجهة هذه المشكلة ونتطلع إلى صياغة موقوف إفريقي موحد خلال هذه القمة يلبي طموحات شعوبنا لا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي بالأمن الغذائي واثقين تماما من أن المناقشات التي تدير في هذا الاجتماع سوف تسهم في تحقيق الأمن في تحقيق الأمن الغذائي
gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madow oo isagu ka hadlayay kulankii madaxda baarlamaanada afrika ee south africa waxaana uu sheegay inuu uga mahad celinayo dowladda dalka south africa kulankan qiimaha la isugu yeertay madaxda qaaradda afrika waxaana sidoo kale uu ka hadlay xaaladda ka taagan gudaha dalka soomaaliya sida looga baahan yahay wadamada afrika inay u midoobaan inay horumariyaan dhaqaalahooda waxaana sidoo kale uu sheegay in dowladda soomaaliya ay ka doonayso madaxda qaaradda afrika sidii looga gacansiin lahaa inay soomaaliya cageeda dib isugu taagto faafaaino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar kooxo maleeshooyin hubeysan saaka ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada laascano kadib markii laba maleeshiyo hubeysan iyagu halkaasi ay ku dagaalameen awkardayax ayaa warkan faafaahintiisa inooya
warar dheeraada ayaa ka soo baxaya israsaaseyn ka dhacday garoonka diyaaradaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool halkaas oo lagu soo waramayo in khasaarooyin kala duwan ay ka dhasheen wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada laascaanood ayaa sheegaya in ku dhowaad afar qof ay ku dhaawacmeen israsaaseyntaasi ka dhacday magaalada laascaanood gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee magaaladaas israsaaseyntaasi ayaa timid kadib markii laba maleeshiyo oo hubaysana ay isku fara saareen gudaha garoonka sida wararka aynu ku helayno xilli halkaasi ay kasoo cago dhiganaysay mid ka mid a diyaaradaha qaadka keena gudaha magaalada sida maalinlaha wararka waxa ay intaasi ku darayaan in sababta ka dambeysay israsaaseynta maleeshiyaadkaasi ay ahayd iyagoo markaasi kala taabacsanaa laba ganacsade oo mid ka midahi uu qaadka usoo dego gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool weli laamaha ammaanka ee maamulka magaaladu wax wara kama soo saarin shaqaaqada maanta ka dhacday gudaha garoonka waxaase weli hakad ku jira isu socodkii iyo howlihii shaqo ee garoonka laascaanood dadka deegaanka qaar ka mid a waxa ay sheegeen inay weli ka walwal qabaan isku dhac mar kale dhex mari kara maleeshiyaadka maadaama labada ganacsade wax wara uusan ka soo bixin sidoo kalena maamulka magaaladu weli uusan ka hadlin
goborkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana kooxda t b lfta ayaa sheegtay inay kusii siqayso degaano hordhow ku yaala ismaamulka amxarada kooxda t b lfta ayaa sheegtay in iyagu ay doonayaan inay kusii siqaan qeybo ka mid ah magaalooyinka kooxaha amxaaradu ay degan yihiin dagaalka ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka soconaya xadka u dhexeeya maamulada amxaarada iyo tigreega kaasoo la sheegay in kooxda t b lftu ay dib u bilowday inay iyagu guluf colaadeed ay ku qaado deegaanka amxaarada kadib markii ciidanka federaalka iyo kooxaha maleeshooyin amxaaraa sida la sheegay ay warar ku qaadeen deegaanka gobolka tigraaya kooxda tigraay ay sheegtay in iyadu ay hadafkeeda ugu dambeeya ay sanadkan dagaalkeedu yahay inay gacanta ku dhigto caasimada dalka etoobiya adisababa guud ahaan warka habeenimo idaacadda dalsana kheertana dhegeysanaysa caawa nageynta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel